asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee daarson qodobada saaka ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo caleemasaarkii shalay kadib xalay kulan duceed ku yeeshay muqdisho oo ay uga hadleen xiriirka labada dal madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo bandhigay qorshaha dowladdiisa ay ku wajahayso wadahadalka soomaaliya iyo somalilan ciidanka xooga dalka oo sheegay in halogaal ay qorshaysana ka fuliyeen deegaanka deenunay ee gobolka ba ay ku fasheen miino la aasayey siyaasiyiin mucaarad ah oo xalay lagu xiray magaalada hargeysa iyo mucaaradka somalilan oo weli ku adkeysanaya inay qabanayaan barnabaxay kaga soo horjeedaan muuse biixi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo kormeer ku tagay qaar ka mid ah mashaariicda laga funayo degmada baraaba ee gobolka shabeellaha hoose dabadan waxaa ugu waaweyn yukrain iyo ruushka oo weli ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gudaha dalkaas yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiib yaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha lixaad ee juuna sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxdii shalay ka qeyb gashay caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulma ducido kala duwan la qaadanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaarkoodna xalay markaa ku hiday muqdisho madaxweynaha kenya uhuru mugai kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan duceyd ay yeesheen munaasabadda caleemasaarka kadib waxa ay isku afgarteen in xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya la xoojiyo iyagoona markaa ka wada hadlay arrimaha amniga socdaalka iyo xuduudka loo fududeynayo gargaarka bani-aadinimada ee u baahan in si deg deg ah loogu gurmado dadka ay saameysay abaaraha soomaaliya kulanka waxaa qeyb ka ahaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo agaasimayaasha hay-adaha socdaalka labada dal waxaana lagu ballamay in laba toddobaad kadib la iskugu yimaado koomo horey loogu sii ambaqaadayo is-afgaradka hordhaca ah ee labada madaxweyne ay gaareen soomaaliya iyo kenya madaxweynaha dalka kenya uhuru mugai kenyatta ayaa ah soomaaliya inuu yimaado ugu dambeysay tani markii xukunku la wareegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markaas oo markaa dhinacyadu xiriirkoodu aada u xumaa islamarkaana soomaaliya ay sheegtay in xiriirka loo diray dowladda kenya oo markaas ku andacooneysay in markaas ay iyadu qeyb badan oo kamid ah soomaaliya dhulkeeda iyo sidoo kale dhanka badda ay markaas ay sheeganayso hase yeeshee lagu adkaaday maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j tani markii waxay halkaas ka dambeeyana soomaaliya iyo kenya ayaa xiriirkooda aada u xumaaday islamarkaana gaawisanu ku yimid iyadoo dhinacyadu ay si weyn ay u kala caroodeen dowladda cusub ayaa la filayaa in soomaaliya xiriirkeeda ay soo celiso markaas xiriirkeeda laheed ay soo celiso dalal badan oo gobolka geeska kamid ah sida jabuuti oo markaasi aan wanaagsaneyn xiriirka soomaaliya kala dhexeeya dowladdii hore ee hogaaminayay madaxweynihii sagaalaad ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay qorshaha dowladdiisu ay ku wajahayso wadahadalka soomaaliya iyo somalilan iyo dubheshiisiinta dhammaanba markaasi cid walba oo soomaaliya wax ka tabanaysa iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qodoba dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadda caleemasaarka shalay ee muqdisho loo qabtay oo kasoo qaybgaleen madax kala duwan ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaaminayo ee markaas u tahay in markaa wax walbaba oo markaa u baahan xiriirka diblomaasiyadeed ay noqdaan kuwo wanaagsan oo soomaaliya markaas ay yeerato isagoo markaa heshee fasraadna ka bixiyey hal gurigiisii ahaa soomaaliya heshiisa dunida heshiis la ah waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo faahfaahinaya arrintaas
kaa mid ay ku faani karto ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay mudanayaalii mar weyn madaxda sharafta leh labaatan iyo laba sano kadib markii dowladnimada soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka jabuuti madaxda iyo shacabka reer jabuuti mahadi ha ka gaartee dalkeenna wuxuu maanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah marka aan leenahay soomaaliya heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobbada soo socda kow dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha degaanada somalilan waxaan si gaar ah diiradda u saari doonnaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ah ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga waxaan ka hortegi doonnaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu isugu soo dhowaadaan dhammaantood
kaas waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markaana gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid ah mashaariicda laga fulinayo degmada barab ee gobolkaasi shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayo ayaa kasoo diray si loo sii dardargeliyo howlaha hortaminta u leh dowladnimada gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose wasiir ku-xigeenada wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha gudaha wasiir dowlaha madaxtooyada agaasimayaasha wasaaradaha dhallinyarada iyo howlaha guud iyo maamulka magaalada baraawe ayaa maanta kormeeray mashaacmarneed uu hore u dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya meelaha maanta la kormeeray waxaa ka mid ah garoonka kubadda cagta oo dhismo ku socdo buundooyin laga dhisayo dooxooyinka magaalada baraawe xarun ay ku kulmaan bulshada magaalada iyo meelaha laga hirgeliyey leerarka cadceedda ku shaqeeya loo yaqaano solar systemka waxaana ugu horreyn si wadajir ah warbaahinta ula hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dhallinyarada iyo howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan joognaa garoonkii kubadda cagta ee degmada baraawe oo runtii gebageba maraayo runtii waa ku faraxsannahay in aan anigoo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada sportska aan qayb ka ahaado wafuudda ka kala socota dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ee aan qayb ka ahaado kormeerka aan goobjoog u ahaado heerka uu maraayo garoonka aan markhaati ka ahaado dhismihiisa iyo heerka uu maraayo runtii aadaa ugu faraxsannahay heerka uu maanta maraayo garoonka iyo dhismihiisa iyadoo ay dhallinyarada degmada baraawe ay yihiin dhalinyaro sports ayna ka faa'idaysan doonaan insha allah
runtii maanta muxuu ahaa waxaan kormeer ku soo samaynay qaybo ka mida kaabayaasha dhaqaalaha oo dhismooyinkooda muxuu ahaa ama kaabayaasha arrimaha bulshada oo dhismooyinkooda uu dhowaanahanba soo socday sida muxuu ahaa buundooyin laba buundo iyo muxuu ahaa xarunta bulshada ama community center garoonka oo hadda aan muxuu ahaa dhex joogno garoonka kubadda cagta waxaa marka muxuu ahaa xusid mudan in mashaariicdaas dhammaantooda muxuu ahaa oo bulshada baahi weyn ay u qabeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu mahad celiyey fulinta mashaariicdan maanta waxay ahayd maalin shaqo ah waxaan maanta soo booqannay mashaariicdii uu dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxmed lafdagareen runtii waxaan kormeer ku soo sameynay iskuulaad oo la dhagax dhigay oo uuna weheliyo wasiirka waxbarashada iyo waxaa kalean kormeer ku soo sameynay buundooyinkii haddana waxaan taagannahay garoonka
ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose oo kaashanaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gebgebayn doonaan mashaariicdan oo madaxweynaha koonfur galbeed dhagax dhigay maanta waxay noo ahayd maalin shaqo oo runtii aan kormeer ku sameynaynay si wada jira mashaariic uu horey noogu dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen oo isugu jiray garoonka kubadda cagta degmada baraawe ee xarunta community centerka ama bulshada loogu talagalay in kulmadooda gaarka ay ku qabsadaan ee haweenkii dhallinyarada iyo odayaashii maamulkaba ay ayagana ay ku shaqeeyaan sidaasa lamid ah waxaan soo kormeernay buundooyinkii iyo mareennada loogu talagalay ee magaaladan runtii dhibaatooyin fara badan waxaa ku hayay biyaha xilli roobaadka oo guryo badan iyo shac badan saameyn ku yeelanhay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo gebageba ah oo meel fiican maraysa oo runtii dadkii shaqooyinkaas gacanta ku hayayna dadaal badan ay wadaan maamulkana sidaas si la mid ah ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada baraawe
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afartan toddobaad ee guutada sideed qaybta lixdanaad ee ku sugan deegaanka daynuna ee gobolka baa ee maamulka koonfur galbeed gaalogallay xalay ay sameyn waxaa la sheegay in ay ku dileen ama ay ku fasheen miino ay aasayeen xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay doonayeen inay dadka ay ku dhibaateeyaan taliyaha ururka afartan toddobaad ee guutada sideed qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka digleh daayir macalin cali ayaa sheegay in ciidamada ay sidoo kale ay toogteen ninkii minada ku aasayay aagaarka xerada ciidamada dowladda ee deegaanka daynunay ciidamada oo roondo ugu jiray sugidda amniga dadka iyo deegaanka daynunay xilliga ay la kulmayeen ninka minada aasayay ee la dilay howlgalladana waa ay sii socon doonaan ayuu yidhi taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si joogta howlgallo kala duwan ugu filiya deegaanada gobolka oo gobolada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hase yeeshee marka qaarkood ay weerare ay kala kulmaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab siyaasiyiinta somalilan haddii aan aaganay saaxiibyaal xubno ayaa shalay laga dhaawacay qaarkoodna waa la xiray sida booliiska ay sheegeen islamarkaana sababta ugu weyn ay tahay banaanbax ay ka dhigeen magaalada hargeysa ee somalilan siyaasiyiinta mucaaradka ayaana markaa ku hanjabay in ay qaban doonaan maalin sabtid ah banaanbaxyo waaweyn oo ay ka soo horjeedaan muuse bixi cabdi oo ay ku eedeynayaan in uu markaa doonayo muddo kororsi waqtiga loogu talagala doorashadan uusan ku qabanin waa degniinaha iyo markaasi banaanbaxyada ay u qabanayaan sababta ay ku sheegeen ay tahay arrintaasi shalay waxaa maamulka somalilan magaalada hargeysa ka dhacay dibadbaxyo markaa ay kaga soo horjeedaan muuse bixi cabdi hase yeeshee dibadbaxaas wuxuu isku bedelay gacan ka hadal oo markaa siyaasiyiintii xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa markaasi ka badbaaday iskudaydil halka marka tirsan mucaaradkana ay xildhibaano ay u badnaayeenna dhaawacyo soo gaaray dad shacaba waxaa kamid ah xildhibaanada markaa halkaa ku dhaawacmay xildhibaan barqa dabatuun jaamac oo markaa golaha wakiilada somalilan kamid ah hase yeeshee wuxuu sheegay inuusan doonin in uu afkaartiisa markaa uu uga cabsado dhibaatadii shalay soo gaartay wuxuuna sheegay in markaas ay ka go-an tahay in ay dagaalamaan xaqoodana ay raadsadaan mucaaradka oo xisbiyada hogaaminaya faysal caloraabi cabdiraxmaan ciro ayaana markaa howlkacaya waxayna xaqiijiyeen in sabtida ay banaanbaxyo waaweyn ay qaban doonaan guud ahaana warkii subaxnimo waa nagintaa qaardan dhegeysa aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho warkaankiisa intaan ku kulmi doono subax wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel